Jaamacadda Aadna Aadan iyo Ururka Dhallinyarada UHDIS ayaa magaalada Hargeysa tababar ugu soo xiray in ka badan afartan macalin oo wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Hargeysa. Tababarkan oo ujeedkiisu ahaa sidii loo tayeyn lahaa korna loogu qaadi lahaa aqoonta macalimiinta ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta Jaamacadda Aadna Aadan, Ururka Dhallinyarada UHDIS iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Ururka Dhallinyarada UHDIS Cabdulaahi Cawaale ayaa ka waramaya tababarkan.
macalimiin badan oo u baahan baahideena aan aragnay markaanu daraasadaynay ayaanu si sanadlaa xilliyada fasaxa aan u qabanaa barnaamijkan tababarka macalimiinta Een, barnaamijkan waxaanu qabannay muddo xidhiidha sanadkan waa sanadka saddexaad aanu qabanaynay sanadadii horena waxaa ka faa'iidaystay macalimiin sanadkii koowaad oo kale ilaa konton macalimiin baa ka faa'iidaystay halka sanadkii labaad uu ka faa'iidaysteen macalimiin gaadhaya shan iyo lixdan sanadkanna waxaa si guud iminka shahaadooyinkoodii u daabacay macalimiin dhowr iyo afartan koob iyo afartan macalin ah ujeedka barnaamijkan aanu ka lahayn ayaa haysaanu kor ugu qaadi lahayn xirfadda macalimiinta
Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo macalimiintii ka soo qayb gashay tababarkan ayaa ka waramaya muhiimadda uu macalinka leeyahay.
oo macallin kasta oo isku daya inuu xun wixii uu garanayay wax ku sii daro ama wixii uu garanayay uu boorka ka yara jafo ama ugu yaraan isagoo og uu haddana bal saa wax sii kordhi dee runtii dadaal muuqda oo meel cadu ku gaadhaya baa macallinkaa u muuqda Ee, ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ee, jaamacadda adna aadan oo runtii iyadoo inta ogaalkayga ah iyadoo aan lahayn kuliyad waxbarasho macallimiintu ay ka soo baxaan sanadkii qabata intaas oo tababar oo bulshada lagu celinayo khaasatan macallimiinta waxbarashaduna waa halka ugu wanaagsan ee bini'aadanka laga bedeli karo waxbarashadu waxay meesha ka saartaa faqiirnimaday ka saartaa waxay meesha ka saartaa kala sarraynta bulshada nin danyara oo miyi ku dhashay oo hooyadii iyo aabbihii aanay waxba baran ayaa intuu wax barto madaxweyne noqdaa Tababarkan ayaa door ka qaadan doona in macalimiinta wixii la baray ay bulshada dib ugu celiyaan ayna soo saaraan arday wanaagsan.